أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey camaliyad ishtishaadiye ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye weliga wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey weerarkii camaliyadda ishtishaadiyada ah lagula beegsaday kolonyo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta taliya ku-xigeenka booliska dalka kenya ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan booliska dalkaasi ay xabsiga ku dileen nin ka soo horjeeda xukuumadda ruuto wilaayada bakool ayaa soo gabagabaysay wejiga koowaad xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibyadda maraykanka ayaa soo bandhigay ajanda maamulka ashaadala dirirka somalilan loogu aqoonsanayo dal madax bannaan ardayda madarasada sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galguduud cudurka furuqa daanyeerka ayaa laga helay itoobiya iyadoo hay-adaha caafimaadka ay cabsi ka muujinayaan in cudurkani uu ku sii faafo dalkaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo labaatanka dulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad ishtishaadiye ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa camaliyad istishaadiye ahayd oo shalay gilinkii dambe ka dhacday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose taasoo lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda oo ka soo ambabaxay deegaanka carbiska islamarkaana marayay duleedka degmada afgooye faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyadaasi saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen walaalka in camaliyadaasi istishaadiga ahayd ay ku dhinteen afar iyo toban askari oo yugandhees ah oo uu ku jiray sargaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo yugandhees ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo maleeshiyaadka riddada ah oo la socday ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kale waxaa xusid mudan walaalka in camaliyadaasi ay ku burbureen oo ay ku gubteen qaar ka mida kolonyadii gaadiidka oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda waxaa la xaqiijiyey in uu gubtay oo gebi ahaanba burburay gaari nooca taangiga ah oo ciidamada kufaarta yuganda ay wateen sidoo kale waxaa gubtay gaari taw ah sidoo kale waxaana loo xaqiijiyey inuu gubtay gaari taangi xambaar ah oo ka mid ahaa gaadiidkii ay ciidamadaasi wateen sidoo kale waxaana loo xaqiijiyey inay waxyeella soo gaartay gaari taangi ah oo sidoo kale ciidanka yuganda ay wateen waxaa suuragal ah khasaaraha inuu intaa ka bato maadaama camaliyaddu ay ahayd mid u dhacday sidii loogu talagalay allah fadligiis markii ay dhacdana lama qalayay qaraxyo waaweyn oo la tilmaamayey in ay ahaayeen qaraxyadii iyo hubkii saarnaa gaadiidkii camaliyadda lala eegtay ciidamada kufaarta afrikaanta maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ayay ka wadeen duleedka degmada afgooye iyaga iyo maleeshiyaadka riddada halkaasoo mujaahidiintu ay kula galeen maalmahan dagaalo qaraar oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey marka camaliyadii shalay ee istishaadiga ahayd ee ka dhacday duleedka afgooyena weeraradaasi ayay qayb ka tahay oo cadowga lagu naafeynayo mahadsaned ismaaciil weliga wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey camaliyaddii ishtishaadiyada ahayd ee maalinkii shalay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagula beegsaday gobolka shabeellada hoose walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo eegaya xili maalinnimadii shalay camaliyad istishhaadiye ah oo lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasi oo maraya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ayaa waxaa camaliyaddaasi ka warbixiyey waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa xilli uu waraysi siinayey warbaahinta islaamiga ah ka hadlay camaliyadii shalay lala baysaday kufaarta afrikaanta iyo sidoo kale khasaaraha cadowga allah ka soo gaaray jasaakallahu kheyran cadowgii dar laba maalmo kor looga dagaalamay markay tabar iyo taag waayeen ayay mugtahay miciinsadeen walaalahood kale gurmad ayay soo sameeyeen iyagoo mugtahay soo qaatay taangiyadoodii ayay kasoo wareegteen dhinaca afguurye walaalaha marka wadada ayay uga sii diyaariyeen qorshe camaliyad ah ilaahi subxaana watacaalana ku mahadsan marka cadowgaas meeshaas ayaa lagu beegsaday meel adi hadda afguurye u jirta ugu yaraan toddoba kilomitir ayaa cadowga looga hortagay halkaas ayaa lagu beegsaday cadowgaas istishhaadada lagu beegsaday maanta ilaahi subxana watacaalana ku mahadsan kulley walaalaha hadafkii ay lahaayeen way gaareen kulley inta hordhaca ah waxaa meesha ku burburay taangi iyo gaarigii waday ee xambaarsanaa waxaan ugu yaqaanaa taangi xambaarka ah ayaa meesha ku baaba'ay waxaa kale oo meesha goobta ay uga tegeen ee uga carareen mugtahay bakti iyo gogo fara badan madaxyo gogo-an iyo labo badan oo gogo-an ayaa meesha uga tegeen khasaayir nafeed oo fara badan dee cadowga gaareen waa jirtaa maantao dhan diyaarada ayaa u dagaayay mugtahay dhaawacooda iyo baktigooda ay ku daabulayeen ilahi subxana watacaalana ku mahadsan cadowgaas waxa weeyaan maanta meeshaas ku jiray ku halaagay haddee marka insha allah tacaala dadka waxaan rabaa inay arrintaas mugtahay ku bishaaraystaan sidoo kale sheekh cabdisamed ayaa ka hadlay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose gaar ahaan aagga deegaanka sabiida halkaas oo ay maleeshiyaadka murtadiinta isku dayeen inay carqalad ka geystaan balse ay kala kulmeen jab xoogan islamarkaana ay gurdarooyin la noqdeen maalmahan kulley dee meelo qaar ay wax kasoo cusboonaadeen cadowga mugtahay inuu wax carqaladeey uu damcay marka carqalayntaasay walaalaha mugtahay dagaal kala hortegeen ilaahi subxana watacaalana waa jibiyey cadowga marka dee markasta wuxuu duulaan ku yahay waa amnigaas iyo dadka muslimiinta diintooda mugtahay inuu ka baadiyayo ilaahi subxana watacaalana waxaweyaan waa jibiyey walaalahana dee ilahi subxana watacaala waa sugay dagaalala laga hortegay insha allah waxaa ka mid ah meelaha hadda ay carqaladeynta ka wadaan waa deegaanka sabiid oo walaalaha mujaahidiinta ay hadda gacanta ku hayaan meelahaas ayaa damceen inay mugta carqaladeeyaan duulaan badan iyo ciidan badan ay wax soo abaabuleen ilaahi subxana watacaalana waa fashiliyey oo waxaweyaan laba maalin ka hor dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi cadowgala laga hortegay waana jabeen oo dibbay u laabteen dhinac afguuya hadda isku aruursanayeen u laabteen ilahi subxana watacaalana waa jibiyey deegaanadaas hadda ugu badan meelaha ka jiraan laakiin meelaha kale waa aamin wax hadda culeys oo ka taagan malaha alxamdulilah ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa u duceeyey haliyigii fuliyey camaliyadii lala baysaday ciidamada kufaarta afrikaanta ah isagoona bogaadiye horgalada mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraan walaalkii maanta camaliyadaas waxa weyaan ilahi subxana watacaala u waafajiyey ilahi subxana wataala waxaan u weydiineynaa inuu mugtahay shahaadadaas mid khaalis alla uga dhigo allana ka aqbalon alla weydiineynaa jannadiisana mid alla inuu ugu bashaarayana alla u weydiineynaa waxaa kale insha allah tacaala iyadana mugtahay aan anuu ku hadlayo afka wilaayada shabeellada hoose aan mugtahay bogaadin lahaa mujaahidiinta dagaalada ay ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo walaalahaasna dee waxaa leenahay ilahi subxana wataala ha idin sugo wilaayaadkaasna waxaa leenahay jazaakum allahu khayran bishaaraysta ilahi subxana wataala cadowgaas waajibiye hala sabro cadowga mugtaha lala sabartamo hadalka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeen dagaallo qaraar oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka shabeellaha hoose hiiraan iyo shabeellaha dhexe mahadsanid marwaan taliya ku-xigeenka booliska dalka kenya ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan booliska dalkaasi xabsiga ay ku dileen nin ka soo horjeeday xukuumadda ruuto walaalkeen abuusheyba ayaa faahfaahinta warka inoo haya ku-xigeenka taliyaha booliska kenya dig alayaat ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan fadeexad ay la soo gudboonaatay booliska dalka kenya sarkaalkan ayaa sheegay inuu isku casilay sababo ku aadan in booliska kenya ay si bareer ah u dileen alberto jawan oo ahaa nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalkaasi islamarkaana dhaliili jiray dowladda kenya gaar ahaan booliska wuxuu sheegay taliya ku-xigeenkii hore ee booliska kenya inuu dalbanayo in lasoo dadejiyo baaritaanka kiiskan lagu dilay alberto jawano lixdii bishan juun ayay ahayd markii booliska kenya ay xabsiga magaalada nairobi ku xireen alberto jawano kadib markii ay ku eedeeyeen inuu qoray warbixin ka dhan ah booliiska dalkaasi booliiska kenya ayaa lagu eedeeyey inay gudaha xabsiga ku dileen ninkan taasoo uu ka hadlay madaxweynaha kenya oo sheegay in gacanta booliiska uu ku dhintay nin kala dilay markii la dilay alberto jawano ayaa banaanbaxyo ay ka dhaceen gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi caasimadda kaasoo looga soo horjeeday booliiska dalkaasi oo lagu eedeeyey inay dilkan geysteen maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in ay dib u qarxaan banaanbaxyada ay dhigayaan dadka ka caraysan dilkan xilli dowladda kenya ay sheegtay inuu socdo baaritaan arrintaasi ku aadan islamarkaana loo xiray saraakiiliyo askar ka tirsan booliiska dalkaasi
mahadsanid abusheyba wilaayada boqol ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamle dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xamladan ayay wilaayada islaamiga ee bakool ku dhawaaqday siddeed iyo tobankii bishii dulqacad sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxayna xamladan ku saabsaneyd baraarujin ku aadan fidinta dacwada iyadoona dadka sidoo kale la farayay inay ka qayb qaataan jihaadka naf iyo maal intaba waxaa sidoo kale dadka looga degayay xumaha halka wanaaggana loo sheegayay oo la farayay wilaayada ayaa xamladan u xilsaartay laba majmuuco oo lagu kala magacdaray abuubakar iyo cumar kuwaasoo isugu jiray culummo iyo nuqabo waxayna soo mareen inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si gaar ah tuulooyinka waraha ceelasha biyaha iyo deegaanada miyiga ee hoostaga degmooyinka cadowga uu heysto sida xudur iyo waajid munaasabad ballaaran oo dhowaan ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha ee magaalada boordhuxunleh ayaa lagu soo xiray wejiga koowaad iyadoona munaasabadu ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo labadii majmuuco ee loo xilsaaray xamladan mid ka mida nuqabadii loo xilsaaray dhanka bari ee wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ka mid ahaa majmuucadii abuubakar ayaa faahfaahin ka bixiyay deegaanadii iyo tuulooyinkii ay soo mareen goobtunka horeyta oo uun xamlada ku bilaawni waa tijeeglow tuulada lamaad oun hamarni oo hamlada anseeni gudi ku mid eh tuulada saddexaad oun hamlada anseeni ceel garsa ku mid eh tuulada afaraad oun hamlada anseeni dudumaali ku mid eh abagbeedaa ku mid eh mayba ku mid eh abala ku mid eh sarmaanwiinga ku mid eh korkoora ku mid eh busleya ku mid eh yowkoyowa ku mid eh abagdheeri ku mid eh biyoolaya ku mid eh ilaahay maynu waafijiyey
dhankooda majmuucada cumar oo loo xilsaaray dhanka galbeed ee wilaayada ayaa iyagana dhankooda faahfaahin ka bixiyey halkii ay cagta soo mariyeen may ku bilawnay magaalada dheeraw buurdhxunle maalintii hakigdi maysaynay mileeraw kaayin kaayin laleeraw ninkigdi oo kataala galbeedka xudur iyo lama ninkayti mahay ninkigday magaalada dheeraw kulunjirir iyo ninkigdi mahay ninkigdi daysija iyo seeni may kala seenay magaalada leeraw ee la helya seeni deegaanka kale may kumid haayay deegaanka leeraw suuna mooragaabay leeraw seeni may kale kumid haytay garasuwin meel leeraw kumid hayti may kale kumid haytay deegaanka leeraw la galay iyo kumid hayti meelaha un ilaahay niin suura geli may kale kumid haytay rab dhuure oo ilaahay niin suura gelay unana seeno may kale kumid haytay meel leeraw warcaday may kumid haytay gomara geliye eelansara ninka dambayti
ugu dambeyn waxaa wejiga koowaad ee xamlada soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ku dhawaaqay wejiga labaad ee xamlada insha allahu tabaaraka watacaala xamladii wejiga koowaad intaan idinka gebagabaawi koley dad hadda markii taqriirka akhriyaasan dad taqriiban labaatan kun lugta geliyow yomay la raaya dacwaha geesidan hawr suruntan taqriiban marka taas faa'iido weyn waay lan yahdi allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumrin nacam hal qof oo sababtaha kaa nuuniyo waranba maanaa intaas oo dacwada geysadan ilaahay sabab siin kuwaali marka wal yarmaa jazaakum allahu khayra jazaa wejigii koowaad intan ninka gebagabaaysinye mayna ka dhawaaqanaa insha allahu tacaala wejiga labaad innin bilaawdo doona haddii ilaahay ogolaado fatriyal kadib insha allahu tabaaraka watacaala khiyaartan yooba sheegeen culamada haddii ayin nuqabad haddii ayin xamladan ay lagu gaabine ay wadoy جزاكم الله خير الجزاء هوغا يلا الله نسنا سدا وجيغ لمادنا سنين كا دواقين ان شاء الله تعالى ديار غروشي يو ان شاء الله تعالى استعدادي حل غلوي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته xamladan ayaa durbadiiba saameyn yeelatay iyadoona dad badan oo dhallinyaro u badan ay iska soo diiwaangeliyeen saldhigyada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kadib markii ay saameyn ku yeelatay xamlada sida ay sheegeen nuqabadii iyo culummadii xamladan loo xilsaaray mahadsanid abuuxasaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigay ajando maamulka shahadla dirirka somalilan loogu aqoonsanayo dal madax bannaan walaalkeen abusheyba ayaa faahfaahinta warka mar kale inoo haya scott berry oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda salibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigay sharci cusub oo soo jeedinaya in la aqoonsado maamulka ashaal dirarka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa xildhibaankan ka tirsan koongareeska maraykanka lagana soo doortay gobolka pensilvania ayaa sharciga cusub ee uu soo bandhigay maamulka ridada ee uu hogaamiyo murtad ciro ka dhigaya mid madax bannaan deegaanada uu ka armiyana ka dhigaya dalgooni ah sidoo kale sharcigan ayaa soo jeedinaya in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ay la jaan qaado maamulka shahaaldirarka somalilan oo uu ku tilmaamay xaliif cusub oo xasiloon muhiimna u ah istaraatiijiyadda maraykanka beeri ayaa yidhi in ka badan soddon sanno somalilan waxay muujisay hanaan maamul xasilooni iyo iskaashi ay tahay in maraykanka taageero cadowga dibadda wuxuu ku fidayaa afrika iyo meelo kale oo dunida ka mid ah waxaana dan qaran oo ah inaan xoojino xiriirka aan la leenahay saaxiibo lagu kalsoonaan karo oo gacan ka geysta amnigeenna wakhti kasta iyo meel kasta tan iyo markiiba xafiiska ugu sarreeya ee looga arrimiyo dalka maraykanka dib ugu soo laabtay saliibka trump ayay sii xoogaysteen qorshayaal aad isu soo tirayay oo ay wadeen siyaasiyiin iyo xubno ku dhow xafiiska trump oo lagu doonayo in lagu aqoonsado maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ololahan ayaana socday labadii sano ee lasoo dhaafay mahadsanid abuusheyba ardayda markaska sumaya ayaa sameeye bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galguduud walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warka inoo haya
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
madrasatu sumaya bintu khayaad waxay ku taallaa deegaanka garbaweyn wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud madrasada sumaya waxaa deegaankaasi ka hirgeliyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galguduud muddo hadda laga joogo siddeed bilood haweenka muslimaadka ee wax ka barata madrasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyadeed aad u wanaagsan kaas oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda macalinka madrasada sumaya bintu khayaab wuxuu inooga warbixinayaa marxaladaha kala duwan ee ardada madrasada sumaya halkan aan joogno waa markaskii sumaya bintu khayaab radiallahu canha madrasada xilligii la asaasay iyo dadka marxalada ay kala marayaan madrasada waxaa la asaasay shan iyo labaatankii bishii rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya dadka saddex qaybood ayay mataqaanaa ay u kala yaaliin qayb oo waxaa weeyaan ugu sarreyso oo nudqiga iyo laga saxay tasiixa iyo qayb kaleeto maxwil umiya oo maxwil umigii ka baxay iyo qayb hadda maxwil umi ku jirto saddexdaas qaybood waayin marka insha allahu tacaala allah subxana watacaala ayaa nicmooyin fara badanna siiyey ardada madrasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmideed heerkiisa sareeya أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتوين أربعة أحكام الإظهار والإقفاء والإدغام والإقلاب مع التعريف والإظهار لغة واصطلاحا الإظهار لغة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرج من غير قنة وما حروف الحلق وما هي حروف الحق ستة الهمسة والهاء والعين والحاء والقين والخاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لماذا خلقنا الله تعالى لماذا محابة خلقنا الله ألا نوأبر تعالى سريي لتوحيد توحيد كسي ونوأبر الله يا وعبادة عبادة سوحته وكدقس بما محابة عرفت الله ألا قرتي بآيات آيات سيام الله فكرت يا مخلوقات يا مخلوقات كيسا كالليل هبينك يا كمد يا والنهار معلنت يا والشمس قرحة يا والقمر الضيحة يا كمد ما عدم واجب واجب أوين علينا دشينا الله وصاري توحيد الله إله توحيد كسوة تعالى سرية ما محيبة أعدم أول الدم دم دم قاسو عند الله الشرك بالله شرك الله لو شريك له تعالى سرية كم مراتب الدين دينت مراتب تيده وما هي محيس كريم مراتب دي انت مراتب ثلاثة وسدح هي الإسلام وإسلام والإيمان وإيمان والإحسان سما ما هو الإسلام إسلام حال هل ألس دي بتاع وإلى لا إلا لسكودي بالتوحيد توحيد لسوق دي بيولين قائد أو كان سنة شلا الله له كان سنة بتاعة إذا عدل هو كان سنة يا والبراءة إن البر لغا نقض من الشرك شرك يا أهل أهل bismillaah maa cumuudu diin diinta udubdhexaadkeedu waa maxay cumuudu diin assalaa udubdhexaadkeedu waa salaada maa jazaau man qof abaalmarintiisa waa maxay adaaca allahu alla adeecay warasuuli rasuulkiisa dukhuulu ljanna jannada ayuu gelayaa maa jazaau man qof abaalmarintiisa waa maxay jaxada diiday wacasa allahu allana ku caasiyey warasuuli rasuulkiisa dukhuulu naar naarta ayuu gelayaa maa huwa aliimaan iimaanku waa maxay alictiqaadu waa in laga aamino bilqalbi qalbiga laga aamino walqowl in looga dhawaaqo billisaan carabka walcamal in laga laga camal falo bil jawaarix xubnaha bimaa yaziidu liimaan wabimaa yanqus iimaanku muxuu ku siyaadaa muxuuse ku nusqaamaa yasiidu bidaacati daacada ilaahay ayuu ku siyaadaa wayanqusu bilmacsiya macsiyadana wuu ku nusqaamaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ميم ميم لصديق الله الله لغري لام لورابي الله الله لغري لام لورابي لا لا لام قديدي لا لا لام قديدي هي هلوس ديدي الرحمن ال ال لغري لام لورابي الرحمن ال لغري لام لورابي رحمن رح لغري حلو رابي رحمن رح لغري حلو رابي ماني مامي لغري ماني مامي لغري نين لوس ديدي نين لوس ديدي الرحيم الله تكري لام لو ربي الرحيم الله تكري لام لو ربي رحيم را را لكري داي رحيم را را لكري حيم حي حلص دي داي لو ربي
gabdhaha muslimaadka deegaanka waxay si weyn uga faa'iidaysanayaan waxbarashada ka socota deegaanka garboweyn ee wilaayada islaamiga ee galguduud mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyn cudurka furuqa daanyeerka ayaa laga helay dalka itoobiya iyadoo hay-adaha caafimaadka ay cabsi ka muujinayaan inuu kusii faafo dalkaasi sida faahfaahinta warka inoogu eegayo mar kale walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan
wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in cudur halis ah uu ka dilaacay dhowr magaalo oo ka tirsan wadankaas xilli dagaalo sokeeye ay halakeeyeen bulshada xabishida hay-adda i m c ayaa xaqiijisay in toddobaatameeye kiis laga helay magaalada adisababa ee caasimada waddanka islamarkaana ay jiraan dad u geeriyooday cudurkan loo yaqaana hergabka daanyeerada warbixinno caafimaad waxay xaqiijiyeen in dhammaan dadkii la baaray ee looga shekeeyey cudurkan in laga helay hay-adda caafimaadka dowladda itoobiya ayaa iyana sugtay in fayruskan furuqa daanyeerada uu waddanka ka jiro wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan hal qof uu cudurkan ugu dhintay magaalada adisababa halka ilaa siddeed iyo toban xaaladood laga soo calaamadeeyey ilaa lix degmo oo dhaca daafaha kala duwan ee waddanka itoobiya saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in laga soo bilaabo saddex iyo tobankii bishan uu si xawli ah ku faafay cudurkan taasi oo ka dhigan in shan dhibic lix boqolkiiba uu furuqa daanyeerada ku dhex faafay bulshada ku dhaqan waddanka itoobiya hay-adaha caafimaadka ayaa ka digaya in cudurkan uu musiibo ka geysto waddanka sababa la xiriira kaabayaasha caafimaadka itoobiya oo aada u liita sababa la xiriira colaadaha laayaanka ah ee ka jira qaar badan oo ka mid a ismaamul goboleedyada sida amxaara iyo oromiya shaqaalaha caafimaadka ayaysan u suurageleynin in si xorriyad leh ay isaga kala gudbaan gobolada lagu hardamayo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abu xasaan warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu